Maamulka iyo ardayda ah dugsiga caafimaadka Ilaysa ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jiray daaweyn iyo baaritaano gaarsiiyey kaamka Laas Quran oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne. Adeegyadan caafimaad ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyar ah oo isugu jiray haween, carruur iyo odayaal. Maamulaha dugsiga caafimaadka Ilaysa Bedel Xaashi ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee ay soo gaarsiiyeen kaamka Laas Quran.
runtii maanta kaamkaani waxaan usoo booqanay maadaama baahi caafimaad ay ka jirto dad badan oo xanuunsan ay jiraan nala soo sheegay runtii baahi ka jira kaamka ayaan kusoo booqanay maanta waxaan u sameynay runtii baaritaano kala duwan haddii ahaan lahayeen ilmo la daladhacaya xanuunada bakteriyada qaarkood ay shubayaan qaarkood ma tagayaan hooyooyinka oorka leh oo runtii ayagana h b-ga iyo b b-ga laga cabirayay si loo ogaado xaaladooda ama xaaladooda caafimaadka meesha ay marayso sidoo kale waxaa jira duqooy ayagana xanuuno badan la daladhacaya sida xanuunada typhoodka iyo xanuuno kale runtii halkaan kuso koobi karin oo maanta baaritaana u sameynay runtii kaamkaani waxaa ka jira marxalooyin aad oo adaga ka jira haddii ahaan lahayn biila-aan iyo haddii ahaan lahayn caafimaad darro sidoo kale into dadku waa dareemi kartaan hooy la-aanaa jirto waxaanu ku jirnaa xilligii markaasi roobka runtii xaalado badan ayaa kaamkaani ka muuqda imaashaa maantaan imaanina runtii waxaan aragnay marxalad aad u kala duwan waana jecel lahay marar kale inaan imaano hadduu sarreey saamuxo anagoo wejiyo kala duwan ku imaan doona runtii maanta baaritaano badan aan sameynay dabiiba ku duwan meeshaan runtii waxaan siinay daawooyin ku habboona anagoo baaritaano u marnay dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo dhakhaatiir dugsiga ilays oo runtii iskaashanaya ayaa runtii maanta baaritaano iyo daawooyin lacag la-aan ah soo gaarsiiyey kaamkan dhanka kale qaar ka mid ah qoysaskii la gaarsiiyey adeegyadan caafimaad ah ayaa u mahadceliyey maamulka iyo ardayda dugsiga caafimaadka ilays waxaan ku mahadinaynaa ardayda ardada ilays daawo noo keentaan ku mahadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan innaga ma artanaha ayagaa ma artana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga maanta kaamka dayactarkii u baahnay ayagaa nagu soo gaarsiiyey daawadaasaana soo gaarsiiyeen way mahadsan yihiin ardada ileys aad baan uga mahadinay inaan ma artanaa waxaa waaye oon ku mahad celinaynaa weliba annagoo ma artanaa waxaa waaye kaamka laasqurun oy maanta noo soo gaareen ardada ileys aad bay u mahadsan yihiin way mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan wax kastana aga baahannahay inay ma artanaa na soo gaaraan ay noo keenaan sida yacnaha ma artanaha waxaa waaye dhibaatada hadda ma artanaha kaamka haysato inay maanta ma artanaa waxaa waaye aad iyo aad ma artanaha noo soo fiiraan aadaan usii jeclaan laheen oo wax kastaba ay ma artanaha noola soo gaaraan